bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu habeen wanaagsan akhyaartana dhegaysataay meel walbo aad joogtaan kusoo dhowaada barnaamijka wareegga wararka afar iyo labaatanka saac raadiyaha dalsan ee muqdisho
warniihow dhibaatadan oo kale yaa arka waddadanna way xihan tahay ti aan ka soo laabanina way xiran tahay war xaggeen ka marnaa magaalada adeer joog istaaji baabur war maxaa dhacay saaxiibo askari kaala nala hadal maxaa dhacay waddada way xiran tahay noqo war tii xaggana waan ka soo noqonnay tanna way xihan tahay xaggeen marnaa bal kaala adiga nala hadal noo imow okay furuhu waa sideed
oo saaxiibahu ninka maxaa u sheegay taleefankiisa ayaa shanqaray oo sidee ah lacagaan u tuurayso uma jeedin oo ma magaalada sidaan ah saaxiib waddooyinka sidan ayaa lagu maraa wanow dalkaagii dadkiisi iyo duunyadii daryeel wacan ma haystaan inay kala dayuban acul baa loogu dawgalay
mar kale habeen wanaagsan ayaanu hawada idinka leenahay akhyaartana dhegaysataa ee caawa waa khamiis jimco ayaa soo gelaysa taariikhdana waxay ku beegan tahay sideedda bisha saddexaad waa aan idhaahde saddexda bisha sideedaad agosta sanadka laba kun saddex iyo labaatan qodobadan uu caawa idinkugu soo gudbin doono barnaamijka wareegga wararka dalsan hadduu rabiidma waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi barre oo maanta guddoomiyey shirka golaha wasiirada soomaaliya oo lagu ansixiyey hindisa sharciyeedyo muhiima haddaba waxaan idiin soo gudbin doonaa shirkii golaha wasiirada soomaaliya iyo maanta hindisa sharciyeedyada lagu meelmariyey qodobada kalaan oo caawa idiin soo gudbin doono sidoo kalena aad ku dhegaysan doontaan wareegga wararka dalsan waxaa ka mid noqon doono howlgalka wejiga labaad ee dagaalka ka dhan al-shabaab oo si xooli ah dalka kaga bilaabanayo iyo taliyaha ciidanka militariga soomaaliya oo si faahfaahsan kaga hadlay halka uu marayo wejiga labaad ee dagaalka ka dhan al-shabaab xilli uu ka hadlayay tababar loo soo gabagabeeyey kuwata ka tirsan ciidamada gaarka ee danab haddaba waxaan idiin soo gudbin doonaa waxyaabihu ka yidhaahday taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed diyaargarowga wejiga labaad ee dagaalka ka dhan al-shabaab sidoo kale waxaan idiin soo gudbin doonaa isla maamulka galmudug waxaa si xuuliya kaga socanayo dadaalo lagu doonayo in lagu bilaabo abaabul dagaal oo guud ahaan lagu xoreynayo degmooyinka ay gacanta ku hayaan dagaalamayaasha shabaab ee deegaanada maamulka galmudug haddaba shir ka furmay magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug kaasoo lagu qaadaa dhigay wejiga labaad ee dagaalka shabaab ayaanu caawa faahfaahin idinkaga heenaa qodobada kalean oo caawa idiin soo gudbin doono sidoo kaleetana aad ku dhegaysan doontaan wareegga wararka dalsan waxaa ka mid ah aqoonyahanka mid ka mid a beelaha soomaaliyeed oo shir uga socday laba maalmood kusoo gabagabeeyey magaalada caasimada muqdisho soona saaray bayaan rasmi ah haddaba maxaa shirkaasi lagaga hadlay wareysi ayaanu caawa idinkaga heen oo aad ku dhegaysan doontaan wareegga wararka dalsan qodobada kalean idiin soo gudbin doono sidoo kaleetana aad caawa barnaamijkeena kaga boga doontaan hadduu rabiidma waxaa ka mid noqon doono gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda soomaaliya oo qaabilay safiirka dowladda imaaraadka ee soomaaliya waxyaabihii ay ka wada hadleen ayaanu caawa idiin soo gudbin doonaa sidoo kale waxyaabahaana caawa idinkula wadaagi doono barnaamijka wareegga wararka dalsan waxaa ka mid noqon doono xukuumadda ra-iisul wasaare xamse cabdi barre oo isku diyaarinayso sanad guuradii ee kasoo wareegatay markii lagu dhawaaqay golaha wasiirada ra-iisul wasaare xamse ama markii lasoo dhisay golaha wasiirada soomaaliya xilli qaar ka mid ah madaxda maamul goboleedyadu ay soo gaareen magaalada muqdisho haddaba waxaan idiin soo gudbin doonaa warar ku aadan dhaliilo loo jeedinayo muddada sanadka ay jirto xukuumadda ra-iisul wasaare xamse cabdi barre iyo waxyaabihii laga yidhaahday isla mid a qodobadan oo caawa idinkugu soo gudbin doono barnaamijkeenana aad ku dhegaysan doontaan haddii uu rabi idmo waxaa ka mid noqon doono aanu caawa barnaamijkan idinkugu soo gudbin doonaa wararkii ugu dambeeyey shaqaaqa ka dhalatay isku horimaad ciidamo ka tirsan kuwa xoogga dalka soomaaliya saacadii lasoo dhaafa ku dhex maray deegaanka masjid cali gaduud ee gobolka shabeellada dhexe ee soomaaliya iyo fafahinta ku aadan taliyo ka tirsan ciidamada xoogga dalka soomaaliya uu ku geeriyooday weerarkaas iskuhorimaadka ee dhex maray ciidamada ka wada tirsan kuwa dowladda soomaaliya iyo gobolka shabeellada dhexe oo dhinac ka mid uu ka socanayo dadaaladii ugu dambeeyey oo lagu kala qaadayo beelo dhowaan ku wada dirira gobolkaas qodobadaasi wixii nagu soo kordhay intaenu wareegga wararka dalsan ku guda jirno ayaad caawa kaga boga doontaan barnaamijkeena waa farsamadii cabdiwahaab cabduqaadir xasan mar kale dhegaystayaal kusoo dhowaada wareegga wararka dalsan
warkaal kaale kaale kaale walaalow baabuurtan badan oo maalin walba madaxtooyadu kusii qulqulaya maxay yihiin dhammaantood waa xildaan waxaan maqli jiray nin xil qaaday eed qaad oo miyuusan ogeyn muddada kooban iyo shaqada adag ee laga rabo allahayow dalkani soo daaliye u door qofkii damiir wadaninimo leh awoodiyo hoosinaa iska jigan ayaa laga rabaa
waa hagaag meel walba aad joogtaan waxaanu idin leenahay saaxiibayaal habeen wacan wanaagsan qeybaha ugu horeeya ee barnaamijka wareegga wararka dalsan ayaanu u gudageli doonaa barnaamijkana waxaanu caawa ku bilaabi doonaa wararkii ugu dambeeyey howlgallo ka dhanaa dagaalamayaasha shabaab gaar ahaan wejiga labaad ee dagaalka ka dhanaa shabaab oo si xooli ah dowladda federaalk ee soomaaliya ay kaga bilowday deegaanada gobollada shabeellada dhexe iyo galgaduud ee bartamaha soomaaliya halkaasi oo dowladda soomaaliya maalmaha soo aadan ay kasii ambaqaadi doonto ee xureynta deegaano ee ka tirsan gobolladaas oo muddooyinkii ugu dambeeyey ee abaabul dagaal uu ka socday gobolka shabeellada dhexe dowladda federaalk ee soomaaliya waxaa la xaqiijiyey inay geysay cutubyo ciidan oo tiro badan kuwaas oo ka tirsan ciidamo dhowaan tababar ku soo qaatay dalal ay ka mid yihiin masar iyo uganda kuwaasi oo la sheegay in dhowaanaha lagu soo gurayo gobolka shabeellada dhexe ee soomaaliya islamarkaana loo diyaarinayo deegaanada ee dhaca xuduudda ay wadaagaan ama xadka ay wadaagaan gobollada galguduud iyo shabeellada dhexe inay ka qayb qaataan nabad kusoo dabaalidooda gaar ahaan deegaanadii dhowaan laga saaray dagaalamayaasha shabaab sidoo kale ciidamadan ayaa qeyb ka noqonayo wejiga labaad ee dagaalka ka dhana shabaab oo ay dowladdu qorsheynayso isla mid ah gobolka galgaduud ee bartamaha soomaaliya waxaa isaguna ka soconayo abaabul dagaal midkii ugu dambeeyey kaasi oo ay wadaan maamulka galmudug iyo weliba talisyada ciidamada milatariga iyo kuwa daraawiishta maamulka galmudug ee markaasi deegaanada maamulkaasi galmudug abaabulkan dagaal ayaa qorshuhu yahay in si weyn loo xureeyo deegaano dhaca koonfurta gobolka mudug iyo bariga gobolka galgaduud oo ay si weyn ay ugu xoogan yihiin dagaalamayaasha shabaab deegaanada sida weyn indhaha lagu hayo ee dhowaan ay u dhaqaaqi doonaan ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya iyo kuwa xoogga dalka soomaaliya abaabulkooduna uu ka socdo magaalada xarunta waa galmudug ee dhuusamareeb ayaa la warinayaa inay ugu horeyso magaalada ceelbuur oo dhowr sano ay gacanta ku hayaan dagaalamayaasha shabaab wararka la helaya ayaa sheegaya in eh, mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya gaar ahaan saraakiil ciidan ay gaareen magaalada dhuusamareeb oo maalmahaas u aadan uu ku wajahan yahay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud waxaana eh, wararku ay warinayaan in taliyaha hay-adda sirdoonka inaba sugidda qaranka soomaaliyeedani samahad maxamed salaad iyo saraakiil ciidan oo uu ku jiro taliyaha ciidanka lugta xoogga dalka soomaaliya ama ciidanka dhulka xoogga dalka soomaaliya dhowaan ay gaareen magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug halkaasi oo isla xalayba laga furay shir lagaga hadlayo xoreynta degmooyinka ka maqan gacanta galmudug oo ay gacanta ku hayaan dagaalamayaasha shabaab arrintaas ayaa muujinayso abaabulka dagaal ee xoogga leh ee sida xooliga kaga socdo deegaanada maamulka galmudug sidoo kale ee sida taa lacina ayaa gobolka shabeellada dhexe waxaa ka socdo abaabul dagaal oo isaguna ee, wararku ay sheegayaan in dowladdu ciidamo tiro badan ay geysay halkaasi oo ee, guutooyin ka tirsan ciidamada dowladda dhowaanahan la geeyey islamarkaasina qorshuhu yahay inay ka qayb qaataan gulufta dagaal ee wejiga labaad ee dagaalka ka dhanaa shabaab sida dowladdu qorsheynayso in uu bilowdo bilahana soo aadan hase yeeshee ciidamadan iyo weliba diyaargarowga dagaal ayaa si xooliya lagaga dareemayaa furimaha dagaalka gaaraan xadka gobolada galguduud iyo shabeellada dhexe ee soomaaliya sidoo kale waxaa laga dareemayaa gobolka G- eh, isla gobolkaasi galguduud magaalada caasimadda waa galmudug oo kulamo eh, ay siyaasiyiinta ka soo jeeda deegaanada maamulkaas ay ka wadaan waxaana ugu horeeyo ee, kadib shirkii la qabtay oo xalay ka dhacay magaalada dhuusamareeb ee xarunta maamulka galmudug uu daafuray madaxweynaha maamulka galmudug waxa uu kaga hadlay dhowr qodob oo ay ugu muhiimsanaayeen dagaalka ka dhan shabaab iyo sida ay muhiimka ay u tahay in shacabka galmudug ay u istaagaan ee, xureynta deegaanada ka maqan gacanta maamulka galmudug oo ay kooxda shabaab ka arimiyaan dhinaca kale iyadoo sidaas ay jirto taliyaha ciidanka militariga soomaaliya iyo weliba wasiirka wasaaradda gaashaandhigga soomaaliya oo maanta ka qayb galay tababar loo soo xiray cutube ka tirsan ciidamada gaarka ee danab ayaa ka dhiidhiyey dadaalada dowladda ay ugu jirto ee xureynta dalka goore waxaad maqli doontaan wasiirka gaashaandhigga soomaaliya waxaa xigi doono taliyaha militariga soomaaliya waxaan isugu nimid inaan ka soo qayb galno xaflad qalanjabin ee guutada danab qaybteedii sagaalaad tababarka ugu dhammaaday halkan beledoogle ee dugsiga magaciisa aadka u qiimaha badan yahay ee walaalkeena xasatuure loogu magac daray aadaan ma aragtaa ugu faraxsannaha inaan ka soo qayb galno sidaad la socotiin dadka iyo dowladda soomaaliyeed waxay ku jiraan dagaal dalkan dib loogaga xoreynayo khawaarijta taas oo xaqiiqdii ay qeyb muhiima ay ka yihiin ciidamada danab dagaalkaas waa dagaal aan sahlanayn shacabka soomaaliyeed iyo dowladdoodaba sababta ay ugu go-aan qaateenna ay tahay inay inuu la mid yahay dagaalkaasi dagaalkii dalkan gumaysiga looga xoreeyey inuu la mid yahay dagaalkaasi dagaalka nafta iyo maalka iyo sharafka iyo diinka ummadda soomaaliyeed markii ugu horreysay si dhammaystiran loogu soo duulay ay ku xoreynayaan sanad ka hor markii dalkan khawaarijta in laga xoreeyo uu ku dhawaaqay madaxweynaha qaranka xukuumaddana ay go-aan ku soo saartay shacabka soomaaliyeedna uu la qaatay waxay ahaayeen danab kuwii shaqada bilaabay ee halkaa iyo hiiraan xabadda ka soo bilaabay shacabka soomaaliyeed waxay qabaan kalsooni aada u ballaaran oo ay ku qabaan ee, ciidamada danab ee, ay ku qabaan ciidamada kale saaxiibadooda ah gorgor ay ku qabaan ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed meel walbo ay joogaan kaalimihii ay ka geysteen
Een, danab een, waxay wax ka bedeleen eh, goobaha dagaalka ee lagula dagaalamaya khawaarijta wax badan ayay ka bedeleen waxaan halkan ka salaamayaa eh, wasiirka een, xildhibaanka een, eh, een, eh, taliyaha ciidamada een, maraykanka ee soomaaliya haskal een, nima- tababarka tababarka qoladana siisay ee iyaguna walaalaha ah ee ciidamadan tababarka siiyee danab ee si joogto ah een, bancraf iyagana sidaasoo kale halkaanaan ka salaamaya Een, eh, la taliyaha amniga qaranka eh, jamaal hal- kamaal halkaanaan ka salaamaya isagana Eh, iyo dhammaan een, ka soo qaybgalayaasha xafladda een, een, qa- qa- een, la- la- lagu lagu xirayo eh, tababarka loogu xirayo eh, ciidanka cusub ee danab ku soo biiri doona ee la yidhahdo integ nine Een, intaas kadib ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed sidaad ogtiin waxaa la aasaasay kun sagaal boqol iyo lixdankii asaaskii lix waxaa lagu aasaasay ciidan laba kun oo eh, askari ah labadaas kun oo magacooda la dhihi jiray cali boobaaye cali boobaaye lixdan iyo kowdii markiiba een, iyadoo la arkay ahmiyadda een, ciidanka danab een, caligaasi magacaasi waa magac een, tababa koox kasta ama dufcad kasta oo ka baxda ayaa magaca cali magac loogu dari jira marka wuxuu ahaa magacaasi magacii ugu horreeye ee ciidankii ugu horreeye loo bixiye ayuu ahaa Een, ahmiyadda ay leedahay ama uu leeyahay ciidanka danab waxaa markiiba la aasaasay kun sagaal boqol koob iyo lixdankii ayaa waxaa la aasaasay een, guutadii ugu horreysay ee danab Een, danab waxay ka soo qaadatay een, f- ilaa lixdankii ilaa hadda een, waa laga ogayaa ciidamada dhexdooda een, tallaabada ama waxyaabaha ay ka geysteen taba- een, een, een, waxqabadkii ama difaaca dalka qaybta ay ka geysteen kulli waa la wada ogyahay Een, waxaa taas ku garan kartaa ciidamada maanta een, annaga noo tababaran waxaa weeye ciidamada ugu adag ayay ka mid yihiin ama ugu horeeyaanba Een, waxaan rajaynaynaa marka een, dhallinyarada maanta qalin jebinaysa haddii aan la yidhaahdo inay mat- kaalintaas lagu yiqiinay ee, ciidamada danab lagu yiqiinay inay qaadan doonaan ama ay ka soo dhalaali doonaan Een, danab een, waxay wax ka bedeleen ee, goobaha dagaalka ee lagula dagaalamaya khawaarijta wax badan ayay ka bedeleen for example een, gaashaan lacsan tuure ee xeradan in loogu magac daro markaan soo qaadano ilaa hadda ma jiro sarkaal kale oo lagu magacaabay munaasabad sidan oo kale ah Ee, dhallinyarada hadda soo baxaysa ee ku biiri doonta saaxiibadood magacaas keenana waxaan rajaynaynaa inay magacaas halkiisay kor uga sii qaadi doonaan Ee, mid kasta oo danab ka mid a waxaan rajaynaynaa inuu mustaqbalka ciidanka oo uu kaalinka geli doono for example ninka la yidhaahdo een, beeryare wuxuu ahaa saraakiishii lagu aasaasay ciidanka Een, markii uu ma- ciyaarta ciyaarta oo oo- oo oo garoonka uu ka soo baxay markiiba waxaa loo maqaabay maanta madax hoggaan ayaa loo magacaabay maanta la joogo waa madaxda hoggaamada een, een, ciidamada hoggaamada ugu muhiimsan ayuu maanta madax ka yahay Een, eh, nin kasta oo ka mid a ama eh, mid kasta oo ka mid a een, danabna eh, rajada noocaas wuu leeyahay Een, nasiib wanaag wakhti fiican ayay ku soo aadeen oo saaxiibbadu ay aad noo gacan siiyaan goobaha een, dagaalada ay aad nooga gacan siiyo marka waxaan rajaynaynaa isbeddelka cusub iyo gacansiinta walaalaha sida een, maraykanka iyo dowlado badan oo kale gacanta ayna siiyaan waxaan rajaynaynaa iyagoo ka faa'iidaysanaya inay magaca guusha ee, baabi'inta khawaarijta inay qaadan doonaan danab Een, eh, waa waxaan mataqaanaa ilaaway oonan soo hadal qaadin oon halkan uga mahad celinayaa een, admis iyo kaalinta ay ka qaadatay een, difaaca cadowga ee, soomaaliyeed looga difaacayo dalka Een, goordhow waxay ku biiri doonaan saaxiibadood dhallinyaradu waxaan rajaynaynaa nin walba sida maanta la isula jiro inaan la isula jirin oo qolaba ay mataqaanaa ishaag la qaybsamo marka waxaad noqon doontiin integnine marka la xisaabtamayo waxaa la yidhahdaa ciidamada waa- waxa waaye gurub gurub oo ah mataqaanaa tababarada marka tababarkii nine waxaan rajaynaynaa inay tilmaan ka noqoto ciidamada dhexdooda aad aad umahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi.
taxi
haa walaal ee waxaan rabay inaad geyso bangiga salaam waa maxay adiga maalin kastoo degdegna way kugu jirtaa bangiga salaamna waad usii cararaysaa walaalow ee lacago badan baa iga yaalay inaan ka soo baxsadaan rabay degdeg inaad igu geysaan rabaa bangiga oo waan ka xumahay ma isticmaashid miya adeegga deeqtoon maya adeega deeqtoonna muxuu yahay adeegga deeqtoon waa adeeg looga maarmay in la cararo xilligan oo kale adigoo moobilkaaga gacanta isticmaalayo ayaad ka baxsan kartaa lacagta bangiga kugu jirto isla markaana aad dhigan kartaa waxaad ku iibsan kartaa wax kasta oo aad doonayso adigoo sidoo kalena kala socan kara haraagaaga maasha allah adeega deeqtoon waxaad isticmaali kartaa saqda dhexe subaxa hore iyo saacad kasta adeegga deeqtoon waa adeeg bulshadeeda ay u hibaysay salaam somaali bank deeqtoon deeqtoon
toddobaadkan iyo sahanka nolosha xaawakiin waxa ay raadinaysaa jawaabo mooge ma siin doonaa jawaabahaas aniga waxaan rabaa inaan ogaado runta mooge runta kale aad raadinaysa maxay tahay xaawakiin anigu waan kula joogaa soo ma ahan muxuu joofle magacaaga u sheegay
cilladaha soo baxay waxa ay deliilu yihiin in xasan uusan u qalmin xilka maamulaha guud ee ciidanka ilaalada xeebaha haa waxaan rabay inaan kuu sheego inaan helnay warbixin qarsoodi ah oo ku saabsan in shixnad darooga ah ay ku soo wajahan tahay deegaankeennan daaqsan wallaahi dhi guddoomiye haa waxaan warkaan ka helnay ilo lagu kalsoonaan karo haye marka maxaan samaynaa oo inala gudboon hadda maxaad ka waddaa maxaan samaynaa war adigaa ah maamulka guud ee ciidanka ilaalada xeebaha
mooge waxaa ka go'an inuu ka guulaysto ciidanka ilaalada xeebaha saaxib adigu waxaan kaaga baahanahay inaad ka shaqayso sidii aan ku helinayn daroogadaasina laga qabto marka ogow meesha ay ku xareeyeen daroogadaas mar hore ayaan weyddiiyey ma jirto cid og halka la dhigay daroogadaas waa inaan sii raadinnaa annagu waxaan ka shaqaynaynaa sidii aysan ciidanka ilaalada xeebuhu u qaban lahayn daroogadeenna mar dambe
kuwaas iyo kuwa kale oo xiise leh kala soco riwaayadda taxanaha ah ee xiisaha leh ee sahanka nolosha jimce kasta saacaddu marka ay tahay labada iyo barka galabnimo taasi oo ka soo geli doonta raadiyaha dalsan nala wadaag fikirkaaga ku aadan su'aashii toddobaadkii hore oo ah ma u malaynaysaa inay dawladdu ay dad u shaqaalayso ciidanka ilaalada xeebaha xasuusnow inaad ku soo dirto nambarka saddex shan afar waynana farxadgelin doontaa inaan ogaanno fikirkaaga nagala soco barta facebookga oo ciwaankeennu yahay sahanka nolosha sidaa iyo nabadgelyo
bremiyer bank waxaa sharaf u ah in ay kuu keento masterkard oo kuu suurtagelinaya lacagaha si fudud inaad ugala baxdo makiinadaha lacag la bixidda dunida daafaheeda ku bixi biilasha ku dukaamayso uga iibso internetka shanta qaaradood ee adduunka ha ka walwelin meel weliba oo aad tagto bangigaaga jaabkaaga ayaad ku sidataa bremiyer bank waa bilow cusub
shirkadda caalamiga hormuud for g l t e mobile internet yaa guuleedow beledkiyaa timidaan maqlaya ma la qabsatay horta internet markaan haysto ayaan la qabsan karaa magaalada guuleed ma maqli mii xirmooyinka anfac balaas ee hormuud telecom guuleed xidhmooyinka anfac balaas waa adeeg xambaarsan daata internet wicitaan gudaha iyo debadda ah iyo fariin qoraaleed free ah wow wow xirmooyinka anfac balas aad iyo aad ayay ii anfaceen adeegga xirmooyinka anfac balas waxaad ugu shuban kartaa ugu shubo e v c balas xidig toddoba laba afar xidig kadib geli lambarkaaga xidig lacagta afar gees okay ama garaac xidig boqol labaatan iyo lix afar geesis walaag intaas dheerka la hariir adeega macaamiisha hal afar hal ama facebookeenu ah facebook com hormud hormuud for g l t e yaa waa dheeftaasiyo ku raaxayso internetka hormuud goob kasta iyo goor walba
kaafiyow aboowe badeecadii koroneed ood ku xaraysay bakhaarka maanta kumi ma yaallee ma xaraashtay kurti mise waad ku kifaaxday kowsaray walaalay kolkaan badeecada keeneen ku dhex kuusay baqaaree kamna lay odhan waaye kaadiriinta xayeysiintiiyo dalsan baan kortagoo badeecadayda kurteed kuma daahin baqaarkoo dadkiibaa hadde dadkiibaa kala boobay shaki taa kama taagno kol horaanba ogaa kulligood bulshadeenna dalsan baa kasbato kaadiriin cilmilaa barnaamijyo caqligooda kaabiyo wararkaa miloo sugan ganacsigooda kurti xayeysiin ku kabee yaa la koodi karaaya ka laaweeya jawaabto raadiyaha dalsan hawadaa koreetiyo dayaxuu kor maraaya intaad keenta badeeceed ku dhex kuusta baqaaree xayeysiinna aad ka baqayso ha ku barooran korkeeda keen beenta keen kuuskuus waxaan jirin kalmadkeedu ma ahane inta aad kor u ooyin dalsan ganacsigaaga la kaasho raadiyaha dalsan wuuna deeqay bulshooy dalsan kaala maqal dalsan radio
toddobaadkan iyo saanka nolosha xaawakiin waxa ay raadinaysaa jawaabo mooge ma siin doonaa jawaabahaas aniga waxaan rabaa inaan ogaado runta mooge runta kale aad raadinaysa maxay tahay xaawakiin anigu waan kula joogaa soo ma ahan muxuu joofle magacaaga u sheegay
cilladaha soo baxay waxa ay deliil u yihiin in xasan uusan u qalmin xilka maamulaha guud ee ciidanka ilaalada xeebaha haa waxaan rabay inaan kuu sheego inaan helnay warbixin qarsoodi ah oo ku saabsan in shixnad darooga ah ay ku soo wajahan tahay deegaankeennan daaqsan wallaahidhi guddoomiye haa waxaan warkaan ka helnay ilo lagu kalsoonaan karo haye marka maxaan samaynaa oo inala gudboon hadda maxaad ka waddaa maxaan samaynaa war adigaa ah maamulka guud ee ciidanka ilaalada xeebaha
mooge waxaa ka go'an inuu ka guulaysto ciidanka ilaalada xeebaha saaxib adigu waxaan kaaga baahanahay inaad ka shakayso sidii aan ku heli lahayn daroogadaasina laga qabto marka ogow meesha ay ku xareeyeen daroogadaas mar hore ayaan weyddiiyey ma jirto cid og halka la dhigay daroogadaasi waa inaan sii raadinnaa annagu waxaan ka shakaynaynaa sidii aysan ciidanka ilaalada xeebuhu u qaban lahayn daroogadeenna mar dambe
kuwaas iyo kuwa kale oo xiise leh kala soco riwaayadda taxanaha ah ee xiisaha leh heesaanka nolosha jimci kasta saacaddu marka ay tahay labada iyo barka galabnimo taasi oo ka soo geli doonta raadiyaha dalsan nala wadaag fikirkaaga ku aadan su'aashii toddobaadkii hore oo ah ma u malaynaysaa inay dawladdu ay dad u shaqaalayso ciidanka ilaalada xeebaha xasuusnow inaad ku soo dirto nambarka saddex shan afar waynana farxadgelin doontaa inaan ogaanno fikirkaaga nagala soco barta facebookga oo ciwaankeennu yahay sahanka nolosha sidaa iyo nabadgelyo
salaam somaali bank horumar dhaqaale ayaad ku tallaabsatay halkee baad ka liibaantay soo ma ogid in salaam somaali bank ay tahay kobciyaha dhaqaalaha dalkeenna abshir haddaad rabto motoor qalab guri qalab xafiis ama aad u baahan tahay qalab waxbarasho iyo gaari waa adoo gaara salaam somaali bank ogow haddii aad la timaado fikir horumarneed oo ganacsi waafaqsan shareecada islaamka inay ku maalgelinayso salaam somaali bank salaam somaali bank waa saacidaha bulshada salaam somaali bank
magaalo meel kasto aan joogo maalintii timaadaba mar kastoon xasuustaba maantay wuxuu rabaa maraqdigaaga jumbo maraqdigaaga jumbo maryanay martidaa soo socotee qada aad u macaan aad u macaanoo macaan martidii igu diyaari caliyow maanta kawaanka wax hilib ahba ma yaalo qadadeennuna waa maacaleesh yaab waaye maraq digaaga jumba maasuukha laga waaye tabakaayadii tagtid waa yaalaa bakhaarkii tagtid maraq digaaga jumba waa laga helaa dukaankii tagtid jumba waa laga helaa see waay hilib maxaa ugu baahan tahay maraq digaaga jumbo meel kasta waa yaalaa ihin kabacd hilib maxaa ugu baahan tahay dhadhankiisa ma aragtin
baryaa marjaale habaye waxbaad ilowdeen maxaan iloobi soor haddaad cunayso baasta ama bariis jumba leewa rooti ama canjeero jumba ku darsan ama muufo kolay tahay maraq digaaga jimbo ciidan kumbuleeda weeyo isagaa looga maarmayaa wax kale isaga uun maanta noo qoosha muufadaan ku cunne
maraq digaaga jumba macaanta iyo carafta aanba ku jeclaaday aniga
arjuumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene martaa soo socotee maraq digaaga jumbakee maraq digaaga jumbo waxaa kuu keenay waa beri jumbo company waxaadna ka heli kartaa goob kastoo aad istaagto gobol degme iyo tuulo waxaadna ka wici kartaa wixii intaasi dheer lixdan iyo shan labaatan iyo toddoba soddon iyo kow ama siddeetan iyo lix konton iyo kow sagaashan iyo sagaal maraq digaaga jumbo jumbo jumbo maalintii timaadaba mar kastoon xasuustaba maantay wuxuu rabaa cabdulle iska fiiri hortaada maanta ish calaa aad tahay ishaada il caaro hay cunin weliba waad faraxsan tahay yaasimi kaarka shirkadda isgaarsiinta somtel qof haysta inta umru ku arka runta beennaxaa igu raaca waxaa jira xirmo mobile internet toddobaadla ah ogaalaan ku ahay taasoo daboolaysa baahida macaamiisha shirkadda ee isticmaala adeega mobile internetka somtel maxaad ka wadaa yaa lagama jeestay kara miya haddaad ku shubata laba dolribar waxaad helaysaa daata internet iyo ku hadal aan kaa go'aynin toddobaad oo dhan yacni unlimited ah yaa taas waaba sababtaan u sirdho simirkaarka somteele waa xirmadaata internet toddobaadla ah oo aad u qiimo jaban taasoo shirkaddu ugu tala gashay macaamiisheeda hahadool waa ka noogan afka dhegta iyo gacantaba xirmada mobile internetka cusub waxaad uga shuban kartaa hanaanka ku shubashada fudud xidig hal eber hal afargees sidoo kale uga shubo ii dahab adigoo garaacaya xidig hal eber hal xidig lixdan iyo labo kadibna dhammaystir nambarka xidig laba dolar iyo bar afargees ugu dambayntiina waxaad uga shuban kartaa adeega ii dahab reseller adigoo garaacaya xidig afar afar afar xidig labo dhibic shan afar gees naqo qofka ugu horeeya ee ka faa'iideysta xirmada toddobaadlaha ah ee shirkadda isgaarsiinta somtel macaamil mobile internetka somtel nafsadaada ku soor oo salowg la'aan ku isticmaal
marka aad u baahan tahay gargaar degdeg ah ama gurmad caafimaad si aad u tagto cisbitaal ama goob caafimaad wac afar afar lix lambarka adeega gurmadka degdega ah ee bisha cas waa lacag la'aan afar iyo labaatanka saac maalintii toddobada maalmood ee isbuuca
allah fadlan mii caawin kartaa isdeji waxa aan wacayaa nambarka adeegga gargaarka degdega ah ururka bisha cas afar afar lix ambalaas ayaana si dhaqsi ah kuugu imaanaysa
allah ilaahay kheyr ha ku siiyo
marka ay timaado xaalad caafimaad oo adag wakhtigu yuusan ku dhaafin ee wac nambarka adeegga gurmadka degdega ah bisha cas afar afar lix farriintan waxaa idiin soo gudbinaya ururka bisha cas ee soomaaliyeed
subersin design design daabacaad kule sawir iyo qoraal kalarkoodu sarreeyo cabir kastoo aad rabtaa tiro kastaa kulligeed nooc kasta ha ahaatee qalin buug tabeelle funaanad koofiyad bakeeri ama galaas kalandhar stiiker iyo baalfaned qoraal iyo sawir la saaro fuul kalar ah ka dalbo oo ka daabaco subersin design istiikaro aad u xardhaniyo quruxda boorar aad ku qancayso ebed aanana soo marin indhadaraandar ah oo lala yaabo subersin waa mid samayso nooc kasta oo daabacaad ah mid yar iyo mid weyn waa noocyadii u dambeeya oo wada dhijitaal ah subersin brenter farsamo aad u sarrayso adeegoodu mudan yahay u doono u doono subersin brinter cabir kastoo tabeella ayagaa daabacayee subersin dalabkaaga u geey ka dalbo degdeg waya shaqadoodu daah iyo dibudhac laga dhowr subersayn mid loo baga weeye alla ilaah magaaladana isu sheegta ganacsatoo dhanna waa meesha ku caburadhay ka daabacdan subersayna mogan xafiiskooda ama xaruntooda ay ku taallaa waddada maka almukarama ka soo horjeedka guriga shaqaalaha ha mogaanin subersayn subersayn design
shirkadii ballaarnayd oo beeka ahayd baa warad u bogaysiyo aan bishaare idinka wadnaaye bulshaynaga hooye howlihii badnaa mar kaley sii badiyeen oo weliba sii ballaariyeenoo dalkayna ku baahiyeen matooradii bugbuglahay ee magaaladan ka buuxay beeka way ka aruuriyeenoo soolaray baahinayaan saacado baro oo weliba ismaarti loo bogay beeka hadda keentay korontaan beeka ahayn baro qofta cilaa iyo beenbeen baan u aqaan shirkadda korontada ee beeko waa shirkadda ugu ballaaran ee bixisa awoodda koronto ee kugu filan beeko waxay caan ku tahay shaqaale heegan afar iyo labaatan saac iyo howl nadiif ah oo soddon daqiiqo gudahood lagugu adeegayo beeko waxay matooradii ka aruurinaysaa magaalada waxaana ay wadaan qorshihii ugu ballaarnaa ee koronto lagaga dhalinayo tamarta cadceedda beeko waxay hadda kuu keentay saacadaha korontada oo smart ah tii aad doonto postpaid iyo prepaid ayaadna u isticmaali karaysaa ku darso adoon lagu imaanin ayay isticmaalka biilkaaga bishii u gudbinaysaa xafiiska xisaabaadka ee shirkadda beeko adigoo dhaqdhaqaaqaagana kala soconaya moobaylkaaga waxaa intaas sii dheer haddii cilad koronto ay ka jirto gurigaaga waxay saacaddu si deg deg ah fariin ugu diraysaa xafiisyada cilad bixinta ee shirkadda beeko haddii ay jirto cabasho degdeg ula xiriir beeko adigoo wacaya nambarka gaaban ee saddex saddex saddex beeko waa ku caan soo dhoweynta iyo qancinta macaamiisha شراب الحب يعرف بالمذاق shirkadda fatax general trading company waxa inoo keentay cabitaanka qamar mango naftaada haddaad qancayso laabtaada qaboojinayso nafaqa loo qoray jidhkaaga cabitaan qiimo lana raadin qamar maango uga qaado xaajigu quwaddiisa xiriirta haddaan laga helin qanaaco tabarta qaarkeedna hayn qamar maango ha qaato carruurta quraacdu seegtay buug iyo qalinkood la booday qadada aan sugi karaynin qamar maango u qaada xamaaliga xoogga quuta quwadna doonaya siyaado qamar maango ha qaato gabadha quruxdeeda muuqa maqaarku qafiif ahaaday bilicdana qayb ka weysay jidhkeedu si uu qabkiisa qacdiisu hagaagsanaato qamar baango u qaada macallinku waa qaaliyo ardayduu quudiyaa cilmiga qaadaa dhigaa saacado qotomaa galaas qaylada ka baxdaan la tirin si uu quwad u helo ku filan qamar maango ha qaato cabitaankii qamar maango waa cabitaan aad u macaan islamarkaana ay nafta ku raaxaysanayso waxaa ka buuxa fitamiino jidhka uu u baahan yahay qamar maango cabitaanka cabitaanada cabitaanka qamar maango waxaad ka helaysaa dukaan kastoo lagu iibiyo cabitaanada subarmarkedyada ama gaar xarunta ugu weyn ee shirkadda fatax general trading company ee keenta cabitaanka qamar maango oo ku taalla suuqa bakaaraha waxaana xarun labaad shirkaddu ay ku leedahay suuq bacaad kala xiriir fafarintaas dheeryana teleefon lambarada eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex siddeetan iyo shan eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex lixdan iyo sagaal ama eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex siddeetan qamar maango gacantaada ku qaado الحب يعرف بالمذاق ogeysiis muhiima waxaa dadweynaha muqdisho ku nool la ogeysiinayaa in dhakhtarka indhaha ee dhaktar cali baashi cumar rooraye uu ka guuray xaruntiisa indhaha ee taleex una guuray waddada ka leexata hotel beder x hotel amira iyo hotel safari dhexdooda ilaa aad ka gaarto jaamacadda jaziira iyo sarta astan t v halkaas oo aad ku arkayso tabeelaha dhakhtarka haddaba wixii faahfaahinaya iyo macluumaada intaasi ka baxsan fadlan booqo xaruntaasi cusub simanaysa harlaay suubantii hablahay warkii aad sugayso suluugaan lahayn saaxib igaho salka waan dhigtay hayee barsooda bersayn maqashay sancadood ma taqaan sadarkuu muuqda uma baahna su'aalo subarsayn tayadooda soomaalaha u codaysa
suuradaad fahmaysiyo sawir aad u qurxoon daabacaddii u sarraysay subersayn baad ka heshaa inagoon kala saarin ama aan kala soocin subarsayn shaqadooda soomaalida u riyaaqday shirkadda subersign waxa ay caan ku yihiin astaanta sare ee daabacadda iyo xayeysiimaha qarnigan waxaadna ka helaysaa dhammaan daabacadaha boorarka stikeriska qoraalka sawirada iyo daabacadda funaanadaha iyo koofiyadaha samaynta xayeysiimaha ganacsiga sida video iyo graphic design si dhib yar uga hel tabeelayaasha xayeysiimaha magaalada samaynta xarfaha 3d ee nalalka bixiya daabacadda hadiyadaha abaalmarinada koobabka qalimaanta biladaha albumada iyo naqshadaynta gawaarida subersign oo kula diyaara astaanta sare ee daabacadda iyo xayeysiimaha qarnigan ugu hagaag xarumahooda sida wadada maka almukarama kasoo horjeedka immigrationka shaqaalaha suuq bacaad rugsan mool boondheere agagaarka daljirka dahsoon ama wac leelayn siddeetan iyo shan toban iyo laba konton iyo afar ama eberlexal toddoba labaatan toban iyo laba toban iyo labo kaalay horta mobile internetka ma kaa dhammaado miya waa mid aan dhacayn sabab isgaarsiintu waa somtel sax waana xirmada bilaha ee adeega dhammays haa saas i dheh xirmada bilaha ee dhammays waa midaan kaa dhammaanin dhegdheg waa xirmo ku kulansiinaysa ku hadal iyo daata internet waa ku shubo shan iyo toban dolar keliya oo hel daata internet oo sidaa doonto u isticmaal muddo bil ah isma dhimayso kaamana dhammaanayso dhammays waa internet aan kaa dhammaanin haka dhammays waa hel internet oo hadaali hasha adeega dhammays waa hawshaada internet iyo ku hadalba ku dhammayso adeega dhammays ka bax waa xirmo bilaa caadi ma aha cid kastaa ammaanta naga mudan garac ku shubashada fudud xidig hal eber hal afargees sidoo kale uga shubo adeega ii dahab adigoo garaacaya xidig hal eber hal xidig lixdan iyo labo kadibna dhammaystir nambarka xidig shan iyo toban doolar afargees ugu dambayntii uga shubo ii dahab reseller garaac xidig afar afar afar xidig shan iyo toban doolar afar gees noqo qofka ugu horeeya ee ka faa'iidaysta xirmada bilaha ah ee adeega dhammays waaw ogow shirkadda isgaarsiinta somtel waa shirkadda keliya isgaarsiineeda adeegsatay bixisay adeega internetka bilaha ugu qiimaha jaban soomaaliya taas oo macmiilku si toosa ugu shubanayo
waa hagaag dhegeystayaal meel walba aad joogtaan habe wanaagsan ayaanu idin leenahay barnaamijka wareegga wararka dalsan ayaa dhegeysanaysaan raadiyaha dalsan ee magaalada muqdishona waad nagala socotaan qeybaha dhexe ee barnaamijkeena ayaanu ku guda jirnaa markan haddii aanu fiirino magaalada muqdisho waxaa lagu soo gabagabeeyey shir laba maalmood socday islamarkaasina mid ka mid a beelaha soomaaliyeed ee yeelatay shirkan ayaa laga soo saaray bayaan haddaba wariyahayaga abuukar xashare ayaa ka wareystay aqoon-yahan yaasiin cali oo ka mid ah aqoon-yahanka mid ka mid a beelihii ee shirka kusoo gebagabeysay magaalada muqdisho waxa uu weydiiyey waxa uu daarnaa shirkooda
bismillaah alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa ashrafi lmursaliin sayidina wa nabiyina maxamed wacala alihi wasaxbihi wasalaamu ajmaciin ama bacd abuukar xashara waa mahadsantaha adiga iyo bahda dalsan radio intaa kadib magacaygu waa cabdifataax cali xabeeb cabdifataax cali maxamed waxaan joogaa dabcan jarmalka sida magacaaga hore uga dhawaajisay intaa kadib walaalkay shirkii labada maalin ee muqdisho nooga socday gebagabadiisii saacadii lasoo dhaafay ahayd ujeedkiisa wuxuu ahaa dabcan shir ay uga tashanaysa beeshan aqoon-yahanadeeda ayheed waxaa shirka soo qaban qaabiyey dabcan dhalinyaro aqoon-yahana ah oo dal iyo dibadba isku xiran magacooduna yahay united movement of muduluud oo ah urur u dhaqdhaqaaqo arrimaha muduluud marka shirka ujeedkiisu waa iska cad yahay maadaama dadkan iyo deegaankan dabcan dib u dhac fog ay ku jiraan sidii bal isbedel loo heli lahaa oo ugu muhiimsan tahay midnimadeeda iyo taladeeda sida loo miday lahaa taasoo ahaa ujeedka oo rasmiga ah waa mahadsan tahay
waayahay markaa yaa shirkan maalgeliyey oo soo abaabulay ma aqoon-yahanadiina dibad joogga ah mise kuwa gudaha dalka jooga
walaalo waa mahadsan tahay dabcan shirkan waxaa soo curiyey dhalinyaro gabdho iyo wiilal qurba joog ah dabcan waxay kaashanayeen dhalinyaro kale oo dalka joogo maskaxda shirkan halkaasay ka imaaday ma ahan shir xalay ama habeen hore aan ku baraarugsanin oo aan ku riyoonnay waa shir muddo fog laga fikiraayey sida aan ku sheegay horena ujeedka fog iyo aragtida fog u ximbaarsan yahay haddaan usoo laabto su-aasha qaybteeda labaad oo yaa maalgelinaya ah dhalinyaradan ama ururkan isu yimiday taladoodu waxay ku jaangooyeen in ay ra'yigoodu iyagu dadku ka talageliyaan wixii fiicanna ka qaataan wixii xunna meel dhigtaan oo aysan ka tegin dabcan dhaqaalahoodana ay iyaga isticmaalaan dhaqaaluhu wuxuu ka yimiday hooyooyin iyo aabbayaal dhallinyaraa ee caanaha caruurtooda ay kasoo gooyeen yay ku maalgeliyeen insha allahu hadda shirarka soo socdana way u diyaarsan inay kusii maalgashtaan waa mahadsantaha waayahay waxaa jira cabdifataaxow dad iyaguna magaca mudulood idinla wata oo siyaasiyiin ay ku jiraan iyo dhammaan qaybaha bulshada oo u ololeynaya qorshe dhismaha maamulka banaadir state ay ugu magac dareen oo dhowr kool horey u dhicisoobay marka idinka iyo qolyahaasi mays ogtihiin maxaase idinka dhexeeya
waa mahadsan tahay abuukarow dabcan annagu qolo aan gacansaar la leenahay ma jirto hadday yihiin ururo kale iyo hadday yihiin siyaasiyiin iyo hadday yihiin ururdiimeed waxaanaha dhalinyaro madax bannaan haddii aan su-aasha usoo laabto maamul goboleedka gobolka banaadir ragga u ololeynayo muduluudka nalaa dabcan muduluud waa loo dhashay waana qof walba wuu yahay aragtidan kala duwan qof walba dhinaca u jiidana ayaanu istaagna annagu inaan midayno maamulkan gobolka banaadir dhismihiisa iyo howlihiisa waxaan is leeyahay waxay u baahan tahay marka hore mudulood marka hore inay aragti midaysan ka yeeshaan kadibna ay dad ama qolo ay u idmadaan oo raali la isaga yahay dad kale oo soomaaliyeedana dabcan qayb ku leh taladaas laga talageliyo anigu halkaasaan is leeyahay laakiin wax xiriira oo naga dhexeeyo annaga oo aragtidaas ku aadan dhalashada ka sukooma jirto waa mahadsantaha
waxaad ka warantaa marka maanta iyo shalayto waxaad qabateen oo eh, labadii iyo saddexdii bisha sideedaada shirka aqoon-yahanka beesha oo muqdisho ka dhacay ma halkaasaad ku ekaynaysaan mise qaybaha kale ee bulshadana waad usii gudbi doontaan oo shirar kale jiri doona
abuukar waa mahadsan tahay e, annagu shirkaan intaana qabanin ka hor e, shaqooyin badanaan soo qabanay oo igu horeyso inaan qorshe dejinno oo iska wareysano e, e, dadkan iyo deegaankan mushkiladda haysato halka ay taagan yihiin iyo e, halka ay mudan yihiin E, haddii aan dib ugu waxyar u milicsado e, muduluud taariikhda waa dad fac weyn qarniyo badan soo noolaa E, inta aan ku haayana waa dad qiyim- qiyimkoodu aad e, darajo sare ku lahaa bulshada dhexdeeda maanta meesha uu taagan yahane e, ma rabo inaan carabkeyga ku adkeeyo laakiin waxaan aaminsannahay in arad badan ka muuqdo oo dhinac walba leh haddii dhaqanka uu noqon lahaa haddii siyaasadda ay noqon lahayd haddii dabcan deegaanada ay noqon lahayd E, marka aragtideennu kuma cabirno gobolka banaadir oo ah dhowr iyo e, kilomitr E, ma aha aragtideennu waxay ku cabiran tahay muduluud deegaankiisa wuu ballaaran yahay waana deegaan nicmo hodana oo ilaahay e, e, e, siiyey e, nicmaadka dunida yaallo halka annagoo ka duulayna ujeedkeennu wuxuu yahay in dadku meesha ay joogaan laga qaado oo loo qaado meel ka duwan oo oo nolol e, nabad ku wada noolaashiyo barwaaqo ilbaxnimo iyo horumar leh E, marka abuukarow waxaan isleeyahay e, waxaan isleeyahay e, e, e, way iska waa iska fahmi kartaa ujeedku mar hadduu halkaa yahay waxa waa xigi doono E, shirkan waa bilaaw waxaan u aragnay maadaama aqoon-yahanku uu yahay E, dunidu maanta aqoontu waxa waxa lagu ho- lagu hormariyay dunidu maanta ay aqoonta tahay E, bilaawgii ayuu ahaa oo aqoon-yahanku gacanteennu ma wada gaarin E, waa ka cudur daaranaynaa in yar oo kamidaba ayay maantu e, shirku e, e, noogu qabsoomay waxaana rajaynaynaa oo ama balaankeenna si urdhacay aan rabaa inaan e, hoosta uga xariiqno waxaa noogu xigi doono shirar badan oo qaybaha kala bulshada kala duwan ah e, sida dhaqanka e, culamaa udiinka e, haweenka e, dhalinyarada e, siyaasiyiinta iyo ganacsatada oo ugu dambeynna aan rajaynayno inaan e, gogol guud aan isugu imaano oo nabadeed insha allah halkaasna aan e, e, face cusub ama face two aan go- aan insha allahu aan e, tiirkeeda mudno waa mahadsantahay horey waxaa uga dhacay sannado ka hor eh, magaalada muqdisho degmada hodan mowlaca allah u naxariistee macalin nuur maxamed siyaad shir ay dhowr kun oo qofood ka soo qayb gashay oo ay ku jireen madaxweyneyaal hore ra-iisul wasaare eh, xubnihii labada gole ku matalayay beeshan eh, iyo dhammaan qaybaha bulshada waxayna eh, u kala qaybsameen shirkaas khilaaf markuu dhammaaday kadib dhashay laba qaybood marka labadii qayboodna hadda weli magaaladay joogaan oo qolo kasta ay leedahay annaga ah golihii mudulood idinku marka ma qayb saddexaadaad noqonaysaan ma kuwaasaad rabtaa inaad isu keentaan maxaa idinkaga qorshaysan arrintaas
niyo waa mahadsan tahay e, annagu ururkeennu aragti ahaan waxaan aaminsannahay dadka waa walaalo waana kala aragti duwan yahay E, laakiin su-aashu waxay tahay e, sidee loo miday karaa waxay u baahan yihiin dadku mabda oo mideeyo maadaama dha- dha- e, muduloodnimadu ay tahay u dhalasho oo oo aysan u baahnayn in lagu midoobo E, waxaan u baahannahay mabda dadka e, e, walaalaha ay ku midoobaan ay wada ilaashadaan sida ummadaha dunida ay ku wada nooshahay oo kale intaa kadib shirka mawlaca ee ku- ka dhacay halkaa ee dabcan waa ka warhaynay qaybaan ka ahayn ee qurba joogteenna weliba gacantii ugu weyneyd iyo halabuurkii annagaa iska lehen laakiin ee, annagu ururkeenna waxaan aaminsannahay ee, ujeedka shirkaas iyo ujeeddada hadda annaga aan isugu imaanay way kala duwan tahay Ee, dabcan shirkaasna ishugiisa culeys ee, saaran dadkii deegaanka u ahaa ee, ee, dowladdii hor ee, tagtay ee, hogaaminaya ninka odaga ahaa ee, maxamed cabdullaahi farmaajo qaabkii ee, dimuqraadiyadda loogu soo celi lahaa dadkana culeyska la- looga qaadi lahaa aniga waxaan isleeyahay ee, dab aan meeshii loogu talagalay lama gaarin eh, lama gaarsiinin laakiin eh, wax badanaa laga faa'iiday oo ay ugu weyn tahay dowladda maanta jirto ee dimuqraadiga ah ee madaxweyne xasan sheekh dib loogu doortay marka eh, dadaalkaas waa bogaadinaynaa eh, insha allahuna tafaraaruqan iyo kala aragti duwanaashiyahan waxaan rajaynaynaa in eh, hal wiil aan iskugu soo wada shubi doono intaa waxaan jeclahay eh, anoo fursadda anoo anoo fursaddan ka faa'iidaysanayo waxaan jeclahay inaan eh, eh, baaq ama fariin fog u gudbiyo eh, dhammaan beelweynta mudulooda dal iyo dibadda halkay ku nooshahay Eh, waxaan leeyahay gala diyaargarowgii ugu dambeeyey oo aan dadkeena iyo deegaanka cusub ugu abuurayno Eh, insha allah ururkaana ujeedkiisu eh, wuxuu noqon doonaa in qof walba gurigiisa loogu keeno aragtidan eh, haddii aan la idmo Eh, intaa kadib waxaan jeclahay inaan u mahad celiyo eh, bahda eh, eh, saaxiibkay abuukaro igala joogo oo dalsan t v eh, waxaan si gaara jeclahay inaan ugu mahad celiyo eh, aqoon-yahanadii eh, shirkii labadii maalmood ee lasoo dhaafay eh, eh, insha- eh, isugu keenay ee ka dhaca magaalada muqdisho joodigii iyo dadaalkii ay bixiyaan talooyinkii iyo eh, aragtiyaashii ay isdhaafsadeen ee jawaabtii kasoo baxdana eh, insha allahu waxaan ballan qaadaynaa halkii loogu talagalay inaan geyno ayaga aad aadna uga mahad celino waa mahadsan tahay abuukar mar kale adiga mudan cabdifitaax mahadsanid cabdulfitaax cali xabeeb oo ka mid a xubnaha sarsare ee ururka midaynta beesha mudulood oo isaga oo ku sugan dalka jarmalka khadka telefoonka iigu waramayay
tagsi
haa walaal ee waxaan rabay inaad geyso bangiga salaam waa maxay adiga maalin kastoo degdegna way kugu jirtaa bangiga salaamna waad usii cararaysaa walaalow ee lacaga badan baa iga yaalay inaan ka soo baxsadaan rabay deg deg inaad igu geysaan rabaa bangiga oo waan ka xumahay ma isticmaashid miya adeegga deeqtoon maya adeega deeqtoonna muxuu yahay adeegga deeqtoon waa adeeg looga maarmay in la cararo xilligan oo kale adigoo moobilkaaga gacanta isticmaalayo ayaad ka baxsan kartaa lacagta bangiga kugu jirto isla markaana aad dhigan kartaa waxaad ku iibsan kartaa wax kasta oo aad doonayso adigoo sidoo kalena kala socan kara haraagaaga maasha allah adeega deeqtoon waxaad isticmaali kartaa saqda dhexe subaxa hore iyo saacad kasta adeegga deeqtoon waa adeeg bulshadeeda ay u hibaysay salaam soomaali bank deeqtoon deeqtoon
Premier Bank waxaa sharaf u ah in ay kuu keento Mastercard oo kuu suurtagelinaya lacagaha si fudud inaad ugala baxdo makiinadaha lacag la bixidda dunida daafaheeda ku bixi biilasha ku dukaamayso uga iibso internetka shanta qaaradood ee adduunka ha ka walwalin meel weliba oo aad tagto bangigaaga jaabkaaga ayaad ku sidataa Premier Bank waa bilow cusub
salaam somaali bank horumar dhaqaale ayaad ku tallaabsatay halkee baad ka liibaantay soo ma ogid in salaam somaali bank ay tahay kobciyaha dhaqaalaha dalkeenna abshir haddaad rabto motoor qalab guri qalab xafiis ama aad u baahan tahay qalab waxbarasho iyo gaari waa adoo gaara salaam somaali bank ogow haddii aad la timaado fikir horumarneed oo ganacsi waafaqsan shareecada islaamka inay ku maalgelinayso salaam somaali bank salaam somaali bank waa saacidaha bulshada salaam somaali bank
shirkadda caalamiga hormuud for g l t e mobile internet yaa guuleedow beledkiyaa timidaan maqlaya ma la qabsatay horta internet markaan haysto ayaan la qabsan karaa magaalada guuleed ma maqli mii xirmooyinka anfac balaas ee hormuud telecom guuleed xidhmooyinka anfac balaas waa adeeg xambaarsan data internet wicitaan gudaha iyo dibadda ah iyo fariin qoraaleed free ah wow wow xirmooyinka anfac blas aad iyo aad ayay ii anfaceen adeegga xirmooyinka anfac blas waxaad ugu shuban kartaa ugu shubo e v c balaad xidig toddoba laba afar xidig kadib geli lambarkaaga xidig lacagta afar gees okay ama garaac xidig boqol labaatan iyo lix afar geesis walaag intaas dheer kala hariir adeega macaamiisha hal afar hal ama facebookeen oo ah facebook com hormud hormuud for g l t e yaa waa dheeftaasiyo ku raaxayso internetka hormuud goob kasta iyo goor walba waa hagaag dhegeystayaal gabagabada barnaamijka ayaan isla joognaa guud ahaana caawa inta ayaan jeclay inaan kusoo ameero barnaamijka wareegga wararka afar iyo labaatanka saac raadiyaha dalsane muqdisho cabdiwahaab cabdiqaadir ayuu farsamadu ahaa aniguna cabdulqaadir cismaan indho ayaan ahaa tan iyo kulanti dambo nabadgelyo